qaar ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee london ayaa haatan dibadbaax ka hordhigaya safaaradda kenya ee london dadkan oo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo laba boqol oo qof ayaa waxay ciidamada kenya ku eedeynayaan inay duqeyn ay ka wadaan gobolka gedo waxayna kenya ugu baaqayaan inay ciidamadeeda kala baxdo soomaaliya haddaba waxaa goobta dibadbaxa uu ka dhacayo jooga wariyaha v o a ee london ridwan xaaji cabdiweli oo aan jeclahay inaan weydiiyo bal dibadbaxaasi waxyaaba uu ku saabsan yahay ridwan
jamaal aada iyo aad baa umahadsan tahay dibadbaxan waxa uu ka dhacaya safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada london ee ku taala portland palace waxaana inta badan runtii isugu yimid dad ku dhowaad laba boqol iyo konton gaaraya oo haween u badan oo sita boorar ay uga cabanayaan in ciidanka kenya ay dhibaato weyn ku hayaan dadka shacabka ah ee ku nool gedo waxyaabaha boorarka ku qoranna waxaa kamid ah kenya ha ka baxda soomaaliya kenya waxa ay soomaaliya u joogtaa nabad ma aha inay dagaal ka horiso iyo dadka shacabka ayay dhibaato xoog badan ku haysaa gaar ahaan dadka xoola dhaqatada ah marka runtii waxaad moodaa inay arrintan ay ay tahay wax ka dhashay bartamihii bishii january oo markii weerarkii lagu qaaday saldhiggii ciidanka ay ku lahaayeen ceelcaddo wixii ka dambeeyeyba waxaa jiray daymo ka imanayay dadka qaarkood oo sheegaya in duqeymaha dhinaca cirka ee kenya mararka qaarkood dadrayada ay saameyn xoog badan ku yeesheen
marka markaad eegto dibadbaxan halkaa ka dhacaya ee kenya looga soo horjeedo dad ka dhex muuqda soomaalida oo kasoo qayb galay ma jiraan oo dibadbaxaasi qaybta ka ah
waa run ahaantii inta badan dadku waxay u badan yihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain waxaa kaloo iyana jooga qaar ka mid ah fanaaniin soomaaliyeed oo qabanqaabada runtii lug ku lahaa dadkaas ayaa inta badan hadda meesha ka dhex muuqda waxaana jecelahay in qaarkood aan bal weydiiyo waxa halkan ay isugu yimaadeen walaal marka ugu horeysa magacaada
a magaceyga waxa waaye fonsy fonsiye fanka marka muxuu yahay ujeedka aad halkan u joogta maanta wallahi halkan waxaan isugu soo banaanbaxnay caa maanta banaanbax way oo aniga oo aan weligeyba kasoo qayb gelin banaanbax maanta oo kii igu horeeyey gumaadka iyo lafaadka soomaalida lagu haayo ay ku haayaan weliba ciidamada ajanabiga ah ay weliba gaar ahaan ka tahay kenya ma doonayno etoobiyana ma rabno gaar ahaan kenya ma doonayno waa in dhulka soomaalida ka baxaan ciidankooda dawladana in wax ka qabataa si udhaqsiyaha badan waa gartay fariimaha gaarka ee aad doonaysaan inaad gudbisaan ama waxaad ka cabanaysaan muxuu yahay wallahi dhibaatooyinka de shacabka shacabkii oo dhafooda xooliya maraysaao oo wax la reebay aysan jirinbo marka wax walbana waa cad yihiin wax walbana yani miiska saaryihiin marka dawladda soomaaliya waa in ay wax ka qabataa dhibaato shacabka lagu hayo shacabka waa shacabkeeni dooni mayna kenyo waaya aad baa umahadsan tahay fosifanka xuseen shire ciyaar jecel ayaa isna kamid a run runtii dadka soo qaban qaadiyey halkan oo maanta banaanbaxan ka qayb gelaya xuseen ugu horeyn maxaad banaanbaxan u qaban qaadaysaa mahadsanid marka ugu horeysa duran runtii banaanbaxani waa waa muujin la muujinayo in ciidamada ajaanibka ee naxariis darada dadka ku haya soomaaliyeed gaar ahaan annagoo hor joogna safaaradda kenya maanta oo runtii aan u aragnay arxadalro in kenya iyo dawladda etoobiya ay dalka soomaaliya ku hayso gaar ahaan dhibkii hadda ka dhacay ceelcadde iyo fijiga gedo ka dhacay ayaan runtii ku banaanbaxaynaa safaaradda kenya waxaanu leenahay ciidamada kenya haddii arxandaradooda noocaas ay tahay iyo etoobiyaba inay waddanka soomaaliya ay iskaga baxaan hadday ku bixi waayaan si nabadana in dadku ay xoog iskaga saaraan maadaama runtii lays yaqaano oo dadku dadkii ay yihiin soomaalida arrinta ugu muhiimsan ee hadda halkan aad doonaysaan inaad u gudbisaan safaaradda maxay tahay safaaradda waxaanu u tusaynaa oan u sheegaynaa inay maadaama ay mas-uul ka tahay dawladooda kenya inay dawladooda kenya ay gaarsiiso in shacabka soomaaliyeed ay runtii aysan raalli ka ahayn dhibaatada ciidamada kenya ay ku hayaan iyaguna awalba markay soo gelayeen aan cid u yeeratay aysan jirin oo awalba ay ahaayeen dhul dhulka soomaaliyeed dad haysta haddana ay kii kalena ay xabad iyo boob iyo inay badda soomaaliyeed waxaas xuseen xuseen waxay ku joogaan joogitaanka dabcan iyo ogolaanshiyaha dawladda soomaaliya laakiin dhibaatooyinkan ugu waaweyn hadda aad ka cabanaysaan waxyaabo waaweyn oo cadeymaa ma haysaan oo dadka iyo dhibaatada aad aad ka cabanaysaan gaaray gaar ahaan dadka geda waa maasantaa marka ugu horeysa rur markii laga hadla ridwan ciidamada kenya dawlad uma yeeran iyaga wadanka soo galay marka runta marka laga hadlo wey iyagaa soo galay kadibna dawladdu waxa weye waxba ka waxba kama qaban karto inay ka tagaan dhulka sababta iyagaa soo galay laakiin waxa weeyaan waxaanu ognahay iska dhaaf xataa inay duunyadii xataa ay laayeen sababta waxa weye meediyaasha iyo waxaan uga jeednaa tijiyada aad baa umahadsan tahay waayahay marka runtii banaanbaxa waa u socdaa waxaana haddii ilaahay ma wixii kasoo kordhina waa waa idinla socodsiin waad mahadsan wa- waad mahadsan tahay ridwan aad iyo aad baad u mahadsan tahay ridwan